galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal magaalada muqdisho ayaa maanta deganeed kadib markii xalay ay qaraxyo ka dhaceen kuwaasoo xoog badnaa laguna weeraray hoteelka s y l qaraxyadan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan oo qaarkood la sheegay in dhaawacaasi dadkii soo gaadhay ay u dhinteen sidoo kale waxaa qaraxyadan midkood uu xoog u burburiyey dhismayaal ka agdhowaa hoteelka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa isi soo taraya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii xalay ka dhacay agagaarka hotel s y l ee magaalada muqdisho waxaana maanta la helay meydadka saddex qof oo laga soo saaray xarunta dhismaha iskaashatooyinka oo dacalka ku haysa goobta qaraxu ka dhacay oo iyadu burburtay waxaana intaa weheliyey in guri ku yaala dhabarka dambe ee hotel muna ee iyana ku dhinteen saddex ruux sidoo kale dhaawacyo la geeyey xarumaha caafimaadka ee magaalada muqdisho ayaa sideed ka mid ahi geeriyoodeen waxaana tirada guud ee dhimashadii hore ku soo korortay ay noqonaysaa afar iyo toban qof oo aanay ku jirin sideeddii qof ayay xalay xaqiijisay dowladda federaalka soomaaliya halka dhaawacyada isbitaallada madiine iyo daarushifa la gaarsiiyeyna ay gaarayaan toddoba iyo konton ruux duniyo cali maxamed waa madaxa caafimaadka cisbitalka madiina waxaana ay v o a uga warantay inta ay la-eg yihiin dhaawacyada cisbitalka la soo gaarsiiyey iyo dadkii ku geeriyooday gudaha cisbitalka soddon iyo saddex tiradii ugu dambeysay ee aan maarata register ka gelinay dadka dhintay iyo kuwa laabtay iyo kuwa dhaawac ahba intii dhimatayna waxay ahaayeen tiro ahaan guud sideeday ahaayeen koo iyo labaatan waa jiifinay waxaa kasoo haray waxay ahaayeen dad xaaladooda ay aada u fiican tahay dadka dhibka uu ka wada muuqdaa intuu doona hawlo ekaado laakiin ilmaha yarka oo hadda indhaha wax ka gaareen oo kale gabar ayadana isha beeshay oo gabdhahan yarka oo walaasheedu ardayda way dhimatay ayadana ilbaa ka baxday ilmo yar oo toddoba jir aan ku qiyaasay ilmahaas baxawaa xagga indhaha qaybta indhaha asna wax ka gaareen dadkaasaa ugu liitay dhinaca kale cisbitalka daarushifa ee magaalada muqdisho ayaa la gaarsiiyey dhaawacyo tiradoodu gaarayso afar iyo labaatan kuwaasoo saddex ka mid ah la soo gaarsiiyey cisbitalka saakay sida uu qeexayo agaasimaha cisbitalkaasi maxamed cabbaas xalay isbitaalka waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa iyo labaatan iyo kow qofood oo runtii dhaawacyo kala duwan qaban waa lala tacaal dhaawacyadoodii dadkii intii badnaa way baxeen lix qofood ayaa isbitaalka la jiifiyey waxaa kaloo jira saakay saddex qofood oo dheeri ah oo isbitaalka soo gaaray ayagana xaaladoodana ma darna way fiican tahay dadkii qaraxyada kusoo waxyeeloobay ee dhaawacyadooda la dhigay cisbitaalada muqdisho oo ay xaaladoodu aada u adkayd ayaa waxaa ka mid a astur nuur cali oo aan kula kulmay cisbitalka madiina oo uu firir ka haleelay qaarka sare ee jirkeeda waxaana astur oo aan miyir lahayn xaaladeeda iiga warramay walaalkeed cali nuur cali dukaan yar oo kasoo horjeeda s y l oo maaragtay bay ku ganacsanaysay dukaankay soo xiratay guriga markay soo gashana waxaanay korbay uga yimaadeen waa wax oo qarax weyna weeye markaa madaxuu uga soo dhacay halkaa madaxa iyo halkaas isha korkeeda labadaas meelood bay hadda aada uga dhaawacanta xalay marka xilli dambe eheedsee kusoo qaad adiga waxaa ilaahay nagu baxshay nimanka ciidanka oo meesha deganaa nin boliiska oo shiina la yidhaahdo gabadhana abtigeedaha soo qaaday oo keenay meesha isbitaalka adigu waa loo gurmaday waa la dadaalay timihii iyo waa laga xiiray meelihii jeexna waa la tolay wixii firira uu ku jirana waa la soo saaray wakhtigan xaadirkaana weli miyirku kuma soo laaban koomay ku jirtaa weli xaaladeedu waa xaalad iska koomaa wey mas-uuliyiinta ku sugnayd goobtii xalay qaraxu ka dhacay ayaa waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga baarlamanka soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeesow waxaana uu iiga warramay qarax badan oo ay shabaab sameeyeen waa goobjoogaanu ahaa weli ma arag weli neeva ima soo maraysa mana arki doono insha allah qarax intaas leeg iyo siduu qaraxaas iyo ciidanka la socdayba ay u abaabulnaayeen marka waxaa noo muuqata in shabaab baadiyihii ay kusoo kullaadeen oy magaalada muqdisho khaasata ay aad ugu soo buuxsameen marka waxaan leeyahay hay-adaha amniga feejignaan oo hadda sida ay yihiin si dhaanta in la sameeyo insha allah goobaha ay qaraxyadu saamaynta ku yeesheen ayaa waxaa ka mid ah afaafka hore hotel muna waxaana sida ay halkaasi wax uga dhaceen iyo khasaaraha dhimasho ee ka dhacay agagaarka goobtaasi ka warbixinaya nabadoon cabdulqaadir xirsi owliyo oo isagu xalay ku hoyday hoteelka muna ee magaalada muqdisho walaahi qarax wuxuu loo jiray labada dhinacba labada qaraxoo dhacay midna wuxuu loo jiray ilaa soddon tilaabo midna wax ka yar buu loo jiray oo meeshaan wuxuu ka dhacay askartu ay wax ka koontaroosho qaraxaas wuxuu ahaa mid dhibaato weyn ummadda gilgilay oo laga maqlay xaafadaha afarta koone qaraxaas wuxuu ahaa qaraxii ugu xajmi weynaa oo soo mara magaalada muqdisho aan ku noolaa anugu labaatan iyo kow sano intii beledu jidhay aan ku noolaa askartii waa laatay shan baa ku dhimatay ilaa lix kontaroolka fadhiday dhinacaas kaleeto saddex qof baa ku dhimatay guri naga dambeeyo aan hoteelka annaga rudna ka dambeeyo jiingada wuu dumay ninkani la yidhaaho qaali oo electricity ah iyo wiilkiisi iyo seedigii oo xalay u yimid saddexaasaa ku dhintay hadeertaa la joogo guri xalay jugtii gaadhay oo ah gurigii meeshaan iska shitooyinka hadeeruu dumay saddex nin baana ku dhimatay oo ku dumay isla hadda hadeer saacaddaana kula hadlay inuu dumay saddex nin baana ku dhimatay oo laga qaaday hadda halka ay qaraxyadu ka dhaceen oo aan saakay booqday ayaa waxaa iiga muuqday burbur aad u badan oo soo gaaray waddada u dhexaysa barxadda iskaashatooyinka iyo hotel s y l sidoo kale waxaa burburay dhammaan dhismayaashii kasoo horjeeday hotel s y l iyo kuwii dhinacyada ku hayeyba goobaha burburku soo gaaray ayaa waxaa ka mid ah guryihii ay degganaayeen fanaaniinta ee ex fiore kuwaasoo intooda badani saameyn ballaaran ay ku yeesheen qaraxyadii xalay ka dhacay agagaarka hotel s y l waxaana qaraxyadan lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee abid ka dhaca magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsanyaa wariyeen xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo haatan isna ku sugan dalka jabuuti ayaa cambaariyey qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayuu ku sheegay in laamaha ammaanka ee dowladda aanay hakin doonin dagaalka iyo dabagalka ay kula jiraan argagixisada